Waaxda Nadaafada iyo Bilicda Hanagowka Maamulka Gobolka Banaadir oo kaaladow waaxda gaadiidka ee dowlada hoose ee Hamar iyo shirkada nadaafada Bilicda Hanagowka ee ifiya howla nadaafadeed ku suubiyeen degmooyinka bari ee gobolka Banaadir sida degmooyinka Yaaqshiid, Shibis iyo Hilwa anjeedka ololo nadaafadeed iyo weliba usaasida bilicda caasimada lahanaga lahay agaasimaha guud ee waaxda nadaafada iyo bilicda hanagowka ee maamulka gobolka banaadir maxamed socdi maxamuud ayaa weliba uuse ku hadlay in lajeedka lansuubiyo ololoon nadaafadeed waxaan joognaa wadada wadnaha oo kala qaybiso degmooyinka shibis iyo yaaqshiid iyo kaaraan waxaan caawa ololo caraqaadisa oo nadaafadeed ka sameynaynay degmooyinkaas runtii caawa waxaa wejigii labaad oo daahfurka waxaan daahfuraynay qaybta iskaashiga degmooyinka gobolka banaadir oo aan ka biloawna qaybta bari aad aan ugu faraxsannahay kawaax ahaan shaqada socoto quruxda badan oo runtii si caawa hal saac ilaa tobankii habeennimo ay socoto ilaa laga gaaro kowda habeennimona ay soco doonto shaqadaasoo waaxda gaadiidka iyo degmooyinka iyo waaxda nadaafadda dhammaan bay iska kaashanayeen toddobiy tobanka degmana iyo saddexda deegaana meel walba laga samay doono iskaashigan aad iyo aad aan rabnaa inaan arrimahaan nadaafadda aan usii labalaabno si magaaladan ay u noqoto magaalo qurxoon magaalo bilicsan magaalada nadiifa magaalo cagaaran oo runtii caasimadaha adduunka la mid ah waxaana samayn kara dadkeeda iyo bulshadeeda oo iskaashada dhinaga kale hana ku mid ay bulshada ku qeyb qaadatay ololo nadaafadeed iyo hadhowaayeen ololoogunyoona ku hadleen iyo diyaaranayeen sidiyo hang naga lahaayeen bilicda degmooyinka ee gobolka banaadir waxaan wadnay anagoo aan degmooyinka qaybta bari kaashanaynana waaxaha agaasimayaasha waaxaha agaasimayaasha agaasimaha nadaafadda bilicsocolinta gobolka iyo agaasimaha waaxda gaadiidka waxaan shaqo ka wadnay degmooyinka qaybta bari iyo gaar ahaan laamiga wadnaha ayaa shaqo adag ka wadnay oo ku saabsan nadaafadda iyo bilic soo celinta degmada iyo bilic soo celinta degmada waxaa shaqo fiican nooga qabsoontay laamiga wadnaha alxamdulilah shaqo fiican aan qabannay waxaan u sheegaynaa shacabka ku sugan degmooyinka gobol gobolka banaadir gaar ahaan degmooyinka qaybta bari in mar walba nadaafadda ku dadaalaan nadaafadda waa wax adig kaa bilowda micnaha adiga haddaa marka hore wixii adiga qashinkaaga kaa imaanaya maarayso bulshada wax weyna u qabata micnaha qof walba hortiisa iyo deegaankiisa iyo qaybta ku aadan ha hagaajiyo laamiyada iyo qashinka lagu soo daadinaya biyahana laga dhaafo mar walba taasaan u sheegaynaa nadaafadda waa wax bulshada dhan hal qof iyo laba qof iyo maamul iyo gobolba ma qaban karo